cabdulaahi maxamed cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay inuu ganacsatada magaalada adeegyada ay u baahan yihiin uga keeno dalka dibaddiisa si ay bulshada uga iibsadaan adeegyada ganacsatadan loo keeno ayaa si online ah looga dalbaa shirkadaha ganacsi sida alibaba iyada oo lasoo saaro diyaarado iyo maraakiib si loo keeno beledweyne ra-iisul beerdhulo ayuu uga warbixiyey noocyada adeegyada uu ganacsatada u keeno si ay bulshada uga sii iibsadaan annaga waxaan nahay kambani la yiraahdo somaali online sublier waxaan u keenaa ganacsatada oo dadka dalabaadka dibaddaan sameynaa kambaniga dalabaadka dibadda sameeya waaye waxaan ka keennaa china hindiya bangaladesh waxaan qaab oo ecommercian aan ugu keennaa aan ku iibsanaa websayada sida alibaba shain amazon iyo kuwo kalento badan ayaan yani aan xiriir la leynahay aan yuusro ku leynahay marka way noo imaanayaan kastamarka alaabtii sambaladay noo keenayaan waa ka noodgaraynaa foomaan ka buuxinaynaa kadib ayaan waxaan u sameynaynaa alaabtiaan u raadinaynaa markaan soo helna alaabtiina ayagaan la wadaagaynaa markay ku qancaan kadib ayaan kambaniga la dhiilgaraynaynaa marka waxaan annaga kambani u dhexeeyo dadka rabo inuu factories wax kasoo iibsado ayaan u dhexeynaa dadka aan shaqo abuur aan u sameyno waa ujeedkeena horta non profit ahaanaan u shaqeynaa markaan ku leenahayna yacni ujeedkeena profit maaha ee waxaa waa shaqo abuur marka haddeen dhalinyarada waan u tababarnaa si iskooda ayaga naftooda si ay online ecommerce ay u fahmaan adduunkii halkaas u guuraya marka waa laga tegey in yacni local la noqdo in dadka international aan ka dhignaa rabnaa soomaaliya khaasatan hiiraan khaasatan beledweyne marka ujeedkeena taas waaye dhallinyarada beledweyne ayaa sanadihii ugu dambeeyey shaqooyin kala duwan ka abuurtay dhanka online-ka iyaga oo ka faa'iideysanaya horumarka laga gaaray tiknolojiyada